tartankan kubadeed ee laga dahfuray magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hiirshabelle waxaa ka qaybgelaya ilaa iyo toban kooxood oo ka socda heerka labaad ee kooxaha ka dhisan magaalada jowhar furitaanka tartankan waxaa ciyaaray kooxaha buulashiiq iyo aymis macalimiinta labadaasi kooxood ayaa ugu horeyn ka hadlay dareenkooda ku aadan in lagu dahfuro tartanka kubadeed ee kooxaha heerka labaad ee magaalada jowhar
macalinka ama tababaraha kooxda kubadda cagta ee ceymis maanta jiroonigii zerbiyada ahaa oo horyaalka ah waa noo furmay maasha allah awooddaas waxay ka ahaatay ilaahay xaggiisa ka sokoo xiriirka kubadda cagta ee degmada ayaa noo qaban qaabiyey ayaa ku mahadsan inay noo qabtaan waxaana ka doonaynaa waxaana ka doonaynaa in sidaan isi ka badan inay koobabka noogu qabtaan oo xiriirka degmada dhallinyaradii macnaha oo sbortiska ah inay noo soo kacaan oo gobolka shabeellaha dhexe heerkii shalib oo sbortiska ka taagnaa jiray barisamaadkii sidaas isi kasii dheer inaan oon gaarno maanta waxaan aad u faraxsannahay in uu bilowdo tartanka oo zerbida aad aan u faraxsannahay inaan kasoo qayb galno waxaan u mahadcelinaynaa xiriirka kubadda cagta degmada jowhar oo mar walba oo qabto waxaan rajaynaynaa inay ciyaarahan oo kale noo badiyaan xilciyaareedkiiba laba mar oo kale in la qabto marka kooxdeena waa koox abaabulan oo anuu ku hadlaya magaca tababar ku-xigeenka xaafadda buulasheekh waxaan rajaynaynaa inaa tartankan aan soo bandhigno qaab ciyaareed wanaagsan ilaa heer finaalka aan tigsano koobkan aan qaadno marka berigana waxaan la ciyaaraynaa kooxda ceymis odegaan ah waxaan rajaynaynaa inaa aan guulka gaarno dhinaca kale maxamed cabdi miiney oo ah xogayaha xiriirka kubadda cagta ee degmada jowar ayaa dhankiisa ka hadlay tartankan isagoona bogaadiyey kooxaha ka qaybgelaya halkaa maanta waxaa laga daafura horta sida gudoomiyaha hore u sheegay kooxaha heerka labaad ama sirbiida ah waxayna ka kooban yihiin toban kooxood waxaana ka dhacayo laba kooxooda sii aadayso laba kooxna waxay aadayaan e waxaana kuwa noogu xigi doona kooxaha eeda ah oo ayagana isbuuca dambe inaa ayagana diyaarino qoratuurkooda aan qabana aan rabnaa rajaynaynaa insha allah waxaana rabnaa si qurax badan ilaahay noogu soo dhammeeyo waxaan rabnaa marka waxaa idin sheegaynaa koobkani wuxuu yahay sirb ee degmada koobkii degmada maahan kii stad iyo waxsaas maahan waa koobkii degmada ee isboortiga ay lahayd marka waxaan rabnaa iyadana inay kooxaha ciyaaraya oo tobanka koox ka kooban waxaan jecelnaa inay si wanaagsan ay sii qurux badan anaga kaligan wax ma qaban karna inay na garab qabtaan ee banooniga nala qurxiyaan ee guddoomiyaasha kooxaha aan ka hadlaa taas inay na garab istaagaan waxaan rabnaa midda kale waxaan baaq u diraynaa maamulka waxaan rabnaa ayagana inay naga taageeraan dhaqaalaha iyo amniga inay naga taageeraan aan jeclaan insha allah